bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweynee warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay bixiyaan cashuuraha dowladdu si loo kaabo kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya wasiirka hore wasaaradda maaliyadda ee puntland ayaa sheegay in madaxweyne dani dowladda dhexe soomaaliya uu ku haysto oo keliya dana isaga u gaara dowladaha kenya iyo soomaaliya ee etoobiya ayaa ka wada shalay sidii loo furaa saddexda waddan xuduudaha ay wada wadaagaan magaaladooyinka kala duwan ee puntland waxaa ka socda u diyaargarowga la xidhiidha doorashooyinka golaha degaanka ee maamulkaasi akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhagaysan doontaan maanta ayaa ugu dambaysa ololaha doorashooyinka madaxtinimada ee baarlamaaniga dalka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran dowladaha soomaaliya etoobiya iyo kenya ayaa ka wada shiray sidii dib loogu furi lahaa xuduudka ay wada wadaagaan saddexdan wadan sida warkan ugu faahfaahinayo wariyaheenna cali aadan mashruuc cusub oo ujeedkiisu yahay in dib loo furo xuduudka udhexeeya kenya soomaaliya iyo etoobiya kuwaasuu qeyb ahaan ama gebi ahaanba u xirnaa sanadihii u dambeeya arrimo dhanka ammaanka ah ayaa la daafuray isagoo ka hadlaya khamiistii magaalada mandheera ee xuduudka ku taala madaxweyne ku-xigeenka kenya rekati ayaa sheegay in mashruucan uu horumarin doono horumarka dhaqan dhaqaale ee ka dhexeeya saddexda dal horumarkan kaabayaasha dhaqaalaha waxaa aamusiya n iska horimaadyada hubeysan waana in markaasi aan aamusnaa qoriga si warshaduhu ay dib ugu markaasi unkamaan ayuu yidhi qorshahan ayuu maalgelinayso u k oo lagu magacdaray daris wanaag ayaa ujeedkiisuu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa nabadgelyo xumada iyo xasilooni darada soo noqnoqota ee dalalka geeska afrika inkastoo meelo kala duwan ee xuduudka laga galo si rasmi ah loo xiray waqtiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa loogu yeero argagixisada dambiilayaasha iyo muhaajiriinta caadiga ah ayaa markaasi weli ka gudba xuduudaha iyagoo aanan lahayn dhibaato yar sanadkii hore kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya ayaa boqolaal dagaalyahana u dirtay etoobiya kahor inta aysan iska caabin uga imaanin ciidamada gobolka dalalkan ayaa waxaay sheegeen inay sirdoonka wax uga qaban doonaan sababaha keenay waxyaabaha dagaalada islamarkaana ay awood dheeri ah gelinayaan xuduudda si ay markaasi u xakameeyaan kenya ayaa xirtay xuduudda ay la wadaagto soomaaliya sanadkii labada kun labaiy tobankii si ay u hakiso dhaqaaqyada al-shabaab xiritaankan xuduudda waxaa ka mid ah markaasi barta xadka mandheera iyo sidoo kale isgoyska xadka ee laamu wajeer iyo gaarisa si kastaba ahaatee horaantii sanadkan kenya ayaa waxay ku dhawaaqday inay dib u fureyso xuduudda ay la wadaagto soomaaliya iyo etoobiya tallaabadan ayaana cadaadiska ka yareysay dad badan kuwaas oo si maalinla ah u adeegsada sababo ganacsi awgeed
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay bixiyaan lacagaha cashuuraah ee lagu leeyahay islamarkaana si dowladda dhexe soomaaliya uga maaranto kaalmada shishe ee ka hesha wadamada dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka diideen cafintu xilligeeda uu dhammaado islamarkaana uu sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay bixiyaan canshuuraha dowladda ay ku leedahay si iyaga dib loogu soo celiyo islamarkaana wax loogu qabto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay barbar istaagaan dowladda islamarkaana loo baahan yahay qarashaadka ee dowladdu ay ku maareynayso howlaha ay u baahan tahay dowladda dhexe ee soomaaliya si shacabka soomaaliyeed looga helo canshuuraha waxaana sidoo kale madaxweynuhu ka hadlay nimo badan oo ku saabsan musuq maasuqa ah la xiriira arrimaha dhinaca maaliyadda waxaana uu sheegay in arrintaasi go-aan ay ka qaateen xukuumadda islamarkaana loo baahan yahay in laga dhabeeyo go-aankaasi islamarkaana dowladda dhexe soomaaliya ay xukuumaddu ku kormeeri doonto hanaanka maaliyadda dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
loo cigadhaanshaa ayaa soomaalidu ay dhihi jirto war ninkii war meeshaana lagu haystaa war dhibkaana ahay ninkii yira ayaa loo cilnaanshaa war ninka haloo kaa haloo kaalmeeya la yira laakiin haddaan marka annagu waa hadalnay ficlaan qabannay wixiina lagu kaalmeeyey sida ugu fiicnaay inaan u muujinaan tusnay dadka soomaaliyeedna waxqabadaan tusnay kuwiina kaalmeeyena abaalkoodu inaan waxaynu ugu kaalmeeyeen wax ku qabannay ahayde waa tusnay ayadana inaan wax qabanayno laakiin maanta waxaan dalnay waxay tahay arrinta shalay golaha wasiiradu ay qaraarka go-aanka ka soo saareen aan iskaalmayna annaga waaye war annagu aan iskabno oo aan iskaalmayna waaye oo waxa yarkaa oo aan haysanno aan beeqaaminno oo sida si ugu fiican aan u isticmaalno war midka doonaya inuu waxaa yarka ah ee aan haysannay inuu wax ka reeb inaan dhaano u kaadi adiga joog dadka soomaaliyeed macquul maha amniyaan rabnaa kaalmo caalamiya inaan amnigeenna ka sugno garsoor iyo cadaaladaan rabnaa kaalmo caalami ah inaan ka sugno garsoorkeenna iyo iyo amuuraheenna si ay u dhaqangalaan sina macquulku ma aha waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego kow waajibaadka dowladnimadu ay ku leedahay inay bixiyaan ka dheeri weliba inay bixiyaan xuquuq lacagta dowladdu ay u baahan tahay dadka soomaaliyeed ee adeegeeda gacantooda ku jirtaa in dowladda lagu kaalmeeyo lagu garab istaago lacagtaas adigana muwaadin ahaan waajibka kuga inaad bixiso dowladda waxaa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo suxun in loo isticmaalo jeebado khaldan inay gasho sidaan horeba u sheegnay qaraarka shalay ay xukuumadda gaartay waa kaa mas-uuliyaddaas saaran dowladnimada gaar ahaan xukuumadda oo fulintii ah waxa waaye gacmo khaldan inaanay ku dhicin lacagtaas oo aanan la doco fulsan oo aanan maxaanku raa dana gaara loo adeegsan waaye dadkuna inay bixiyaan waaye marmarka qaarkood xanta fule xantii ma moogaa la yiriye waxaa na soo gaaro dadka qaarkiis oo mas-uuliyiin ah oo ganacsato ah oo maxaanku irahdaa qaarkood ay akhyaar odayaala yihiin oo qaarkood ay culimo culimo yihiin inay leeyihin war lacagta maxaa u bixinaysaa haddaad bixiso kolley maxaa wax lagu qabamaya qofaa iska qaadanaya maxaa u bixinaysaa midaa maxaanku irahdaa daara ku dhisanaya maxaa u bixinaysaa midaa baabuur baled buruuf oo maxaanku irahdaa qiimahaas jooga yaa yaa laga siinaya wax lamida meeshaas waaye meesha ay xukuumaddu ka jawaabtay shalay waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu waxa waaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ah ee dadku ay bixiyaan soomaaliyeed oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballanay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya dadaa dhibsanayo dadaa u arkaya masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkaya in maxaan ku raa inaanay ahayn ogoobey walaalayaal dadka soomaaliyeedu meel kastoo aad joogtaan war tuug ahal ma aha oo qaraabo ma aha oo saaxiib ma aha oo isku hallayn ma geliyo hadda waaba tuuge qaraabaysiga aan ka dhaafno oo saaxiibtinimada aan ka dhaafno oo ka xishooshada aan ka dhaafno haddaad tuugga ka xishooto kii la dhacayna maxaad maxaad maxaad u samaynaysaa hooyada caafimaadka mudan ee ambeese ay caafimaad ku iibsata aan haysan maxaa kaaga san wiilka yar shan milyan oo dhalinyaro ilmo soomaaliyeedoo dhashay oo da'dii iskuulka gaaray ayaan iskuul aadin oo jidka carrada ku beega maxaa kaaga aadan haddaa adigu kaaga iskuul bisha labaatan dolar ama toban shan dolar ama toban dolar laga bixiya u dirsan kartid kaasi waa maxay haddaadan soomaalinimo iyo islaamnimo iyo wax xataa adan u fakerin xataa wiilkan iyo gabadha aad dhashay ee beesada adag aad wax ku barayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee puntland ayaa danay ku eedeyn dana shakhsiyaadda uu ku haysto dowladda dhexe soomaaliya wasiirkii hore ee maaliyadda ee puntland xasan shir abgaal ayaa sheegay shir jaraa'id ku qabtay magaalada garoowe in xaaladaha ka taagan puntland ee dowlada dhexe ee soomaaliya aysan ahayn maamulka puntland ee dowlada dhexe mid ay isku haysaan balse ay tahay dani si shakhsi ah shaqsiyadiisa uu ku haysto dowlada dhexe soomaaliya waxaana uu sheegay in dani in badan uu raadiyay jagada xafiiska ra-iisul wasaaraha islamarkaasina markii uu ku ungoobay isaga danihiisa kale uu raadiyay uu kusoo waayay dowlada dhexe ee soomaaliya si beegsiya oo shakhsiyan ah uu u beegsaday madaxda dowlada dhexe ee soomaaliya waxaana uu sheegay xasan shire abgaal in shakhsiyadiisa uu madaxweyne saciid cabdulaahi dani ku sheegay oo afkiisa uga sheegay sida uu yidhi in hadda ka hor labada kun saddex iyo tobankii doorashooyinkii ka dhex lahaa puntland isagu shakhsiyan ahaana uu ii sheegay buu yidhi inuu arrintaasi isagu is-hortaagu ku sameeyey wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda puntland xasan shire abgaal oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi wadahadalka lagana wada hadlo labada qodob oo laysku hayo labadaas qodob oo ah dastuurka iyo eight january oo muqadas ah inay sideedu u dhacdo inay muqadas tahay labada qodob in laysku hayo haddii labada qodob laga wada hadlo cid consulis ka wada hadlaysaa ma jirto cid consulis haysataana ma jirdho doorashooyinta degmooyinku inay dhacaanna wax macno badan ah oo diidma ah ma jirdho wax fara badan oo qaladaad ah wax fara badan oo ummad laysku diray wax fara badan oo qabaa'il ree hebel baa kaa badan la yidhi wax fara badan oo been la sheego gadaal ka soo bixi doona waxaas way leedahay iyo problemskeeda way leedahay laakiin cid haysataa ma jirto waxaa ka horaysa in madaxweynuhu soo fadhiisto oo wadahadal ka galo waxaa laga cabanaya inuu wadahadal ka galo hadduu diido mas-uuliyaddeeda isaga qaadaya internationaalka isimada waxgaradka dowladda federaalka waa ogaanayaan in cidda wax diidan war sharciga aan ka wada hadalno iyo dastuurka aan ku wada hadalno cidda diidan siciid cabdullahi dani weeye wixii ka yimaada mas-uuliyaddeedan isagaa leh qodobkaas intaasaan ka hadlayaa qodobka kale oo dowladda federaalka ah siciid wuxuu eedeeyey dowladda federaalka ah wuxuu madaxweyne xasan sheekh ku eedeeyey iyo ra-isul wasaare xamse inay puntland duminayaann waxaa cajiib ahayd in siciid yidhi madaxweyne xasan kii wuxuu ku jiray dadkii ka hor yimi dimuqraadiyaddii la waday waxaa siciid aniga afkiisa xasan shiraabgaala iga yidhi siciid wuxuu aniga igu yidhi aniga waxaan ahaa dadkii ka soo horjeeday kii arrimihii doorashooyinka anuu igu yidhi oo ka shaqeeyey meesha la yahada qardho maantana wuxuu ku eedaynayaa xasan hadduuse xasan uu yidhi waxaan ku ogaa federaal diid baan ku ogaa buu yidhi waxaan aaminsanahay waxa uu dowladda federaalka laysku hayo inay yihiin siciid ku hayo dana khaasa danahaasi maxay yihiin kow wuxuu doonay ra-iisul wasaare waa waaye labo dana khaasu raadiye oo shakhsiyeed iyadiina waa waaye haddii ay jiraan wax laysku qabanayo oo jira oo puntland ah waa la sheegi lahaa waa la sheegi laha dalku siciid keliya ma aha waa la sheegi lahaa midda kale dowladda federaalka ma aha wax laysku xuuxiyo sidii xilligii kacaankii kacaandiid weeye in laysiraa ma aha waa dowladdii aan halkan wixii lookaa ka dhacday oo siciid ka doontay kursiga waa dowladdii afartan iyo sideeddii halkan ka tegay ee xildhibaan oo isimadii dhaqanka iyo dadkii soo jireenka ahaa iyo ummaddii reer puntland wixii siciid uu wax kaga qaatay la ogaa weeye oo u aaday hadduu madaxweyne ka noqon lahaa waa ficnaan lahayd haddii qof kale madaxweyne ka noqdo waa xun tahay tantii ka horeysay farmaajo waa ogeydeen waxay isku hayeen waa ogeyd isagaa la diriirayay farmaaja bedelayaa uu yidhi marka waxaa muuqanaysaa waxa siciid iyo dowladda federaalka isku hayaaneen inay tahay wax siciid u gaare eh wax puntland u gaara ma aha reer puntland dowladda federaalka iyagaa dhisay garowowan garowa tuu taariikhdii intii ay soo socotay dowladhiska soomaaliya puntland waxay ka ahayd waxay ka ahayd udubdhexaad bay u ahayd
xasan shire abgaal wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda ee puntland ayuu kaasi ahaa weli waxaa dadka reer beledweyne ay la daaladhacayaan fatahaadii webiga shabeelle uu ka sameeyey qeybo ka mid ah xaafadaha ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka gobolka iyo maamulka dhexe ee hirshabeelle ayaa u kuurgalay xaaladaha dadka iyagoo dadka intooda badan laga daadgureeyey qeybo kamid a xaafadihii deganaayeen ciidanka xooga dalka ee maamulka gobolka kan hirshabeelle ayaa subhaysay sidii dadkaasi looga badbaadin lahaa dhibaatada ah uu ku sameeyey fatahaada webiga shabeelle dadka intooda badan ayaa laga daadguriyay xaafadaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa waxauu magacaabay guddi wasiira ah iyo kuwa heer gobol ee ku saabsan fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey qeybo ka mid ah xaafado ku yaala degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan guddigan ayaa loo xilsaaray sidii qiimeyn ay ugu soo sameyn lahayn fatahaadda webiga shabeelle dhibaatooyinka uu ka geystay magaalada beledweyne inta badan xiliyada roobabka ee ka daa gudaha dalka soomaaliya kilanka shanaad ee etoobiya ay soomaalida ee dogto ayaa saameyn waxay ku yeeshaan qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan halka uu maro webiga shabeelle oo inta badan dhibaatooyinka ay kasoo gaareen dadka degan magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo saameyn uu ku yeesho fatahaadda webiga shabeelle inkastoo dowladda dhexe ee soomaaliya maamulka hirshabeelle diyaargarow ballaaran aysan u gelin xiliyada roobabka fatahaadda uu ka sameeyay webiga shabeelle taa oo qasabta muddo soddon sanaha ku dhowaad ah inaan caradii ku jirtay webiga shabeelle aan laga bixin taa oo keenaysa in jambiga weliba kaararka uu jabsado webiga shabeelle taana dhibaato ay ku qabaan dadka beeraleyda kuwa degaanka ee dega gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose weliba sidoo kale gobolka hiiraan halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana maanta sabti ayaa lasoo gabagabeynayaa doorashooyinkii madaxtinimada ee baarlamaaniga ee dalkaasi turkiga iyadoo xisbiga talada dalka haya uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi turkiya rajab tayib erdogan ee kee baarti ay boqolkiiba sagaashan haystaan tirada codadka ugu badan ee muwaadiniinta reer turkiya oo tiradooda lagu qiyaasay dadka codbixin doona in ka badan konton iyo shan milyan oo qofood madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib erdogan ayaa inta tallaabooyinka aan la gaarin doorashooyinka waxa u qaadaan iraahda tallaabooyin dhinaca dadkii inta badan ee cilmaaniyiinta oo iyagu waxa jirka ahaa islamarkaana la filayay inay codadkooda ay siiyaan ninka sida aadka uga soo horjeedaan madaxweynaha dalka turkiya rajab tayib erdogan ahna barisaabka ama maayarka magaalada istanbul kamaal woglo ayaa la sheegay in intooda badan ay kasoo hayaameen sidii codadkaas ay ugala laabanlaha islamarkaana iyagu codkooda ay sheegeen inay siin doonaan xisbiga eke barti taa oo ku qasabtay kadib markii madaxweynaha dalka turkiya rajab tayib erdogan uu sheegay in la kordhin doono mushaaraadka la siiyo shaqaalaha rayidka ah iyagoo ka shaqeeya qeybaha hoose ee dowladda waxaana uu sheegay in la siin doono labaatan kun oo lacagta la yirahda u dhiganta kun boqol iyo shan iyo labaatan doolar waxaana sidoo kale dadku inta badan ay sheegeen arrintaas inay fajuxiso ku noqotay waxaana sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan uu ballan qaaday bishan marka ay dhammaato ee aan ku sugan ay ku jirnay may juun kowdeeda shaqaalaha dowladda oo dhan dalka turkiga loo kordhin doono mushaaraadka boqolkiiba afartan iyo shan taasoo inta badan dadka iyagu codadkooda siin lahaa xisbiga cilmaaniga ah ay u soo hayaameen dhinaca xisbiga e k barty maadaama dantooda ay ka arkeen xisbigan ay noqotayna in codadkooda ay siiyaan madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nagaynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel